إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday saldhig ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool shil khasaare dhaliya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah waqooyiga soomaaliya ururka midowda afrika ayaa taageero maaliyadeed u raadinaya ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya duufaan saamaysay qoysas badan ayaa ku dhufatay xaafado ka tirsan magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya warka waxaad ku maqli doontaan xalqada labaatanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuri al xujuraad oo uu jeediyey sheekh khaalid baadarfi taasoo ah xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha warka dibadda dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan ciidamada ammaanka ee suuriya ayaa gacanta ku soo dhigay unugyo ka tirsan ururka xisbullah intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii gudoor korona ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaargaroob ah iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo jimcaha taariikhda hijirada ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan siddeed iyo labaatanka bisha maarso sannadda laba kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal ku qaaday saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool wararkaynaga soo gaaraya gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya ayaa ku waramaya in dagaalyahanood u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeennimadii xalay weerar habeendheel madaa waxay ku qaadeen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool in muddo ah tacshirada ayaa ka dulhilaacaysa xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ilaa iyo haatan ma soo gaareen faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkaas maahan markii ugu horreysay oo ciidamada al-shabaab sidaan oo kale weerar u qaadaan xiryaha ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin gobollada bakool iyo bay shil khasaare dhaliya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah waqooyiga soomaaliya maalintii shalay shil gaari oo geystay khasaarooyin kala duwan waxa uu ka dhacay waddada udhexaysa magaalooyinka togwajaale iyo kalabayr oo ka tirsan waqooyiga soomaaliya wararka ayaa intaa ku daraya in shilka uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari booyaddah iyo mootobajaaj inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhintay shilkan halka ay ku dhaawacmeen laba kale sida uu ku warramay agaasimaha cisbitaalka magaalada wajaale abbaaro labadii iyo soddon daqiiqo waxaa cisbitaalka guud ee degmada togojaale la soo gaadhsiiyey afar qof oo ku waxyeeloobay shil ka dhacay inta udhexaysa wajaale iyo kalabaydh shilkaa waxaa ku waxyeeloobay afar qof laba qof oo iyagoo meyda cisbitaalka la soo gaadhsiiyey iyo laba qof oo dhaawacyo culus ahaa kadib markii loo sameeyey adeegii degdega ahaa ee ugu horreeyey labada qof ee dhaawaca waxaa loo gudbiyey cisbitaalka guud ee hargeysa halka aanu labadii qof ee meydkii weli cisbitaalkeenna aynu ay yaalaan maahan markii ugu horreysay oo shilcaankaana oo ka dhaca waqooyiga soomaaliya waxaana marar kala duwan ku dhintay dad aad u fara badan oo carruur iyo haween ay ku jiraan ururka midowda afrika ayaa taageero maaliyadeed u raadinaya ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya waa kan farxaan cali cabdulaahi oo warkan inoo akhrinaya madaxa ururka midowda afrika maxamuud cali yuusuf ayaa baaq hor leh u diray hay-adda qaramada midoobay wuxuuna ka hadlay dhaqaale xumida haysta duulaanka fadhiidka noqday isagoo u n-ka beer la hawsaday danaha ay ka leedahay soomaaliya wuxuu muujiyey in walaac uu ka qabo in sheedda kore laga eego meel cidlana looga dhaqaaqo haddii uu taageero joogto heli waayana duulaankan uu ciribtiisa dambe fashil ku soo idlaan doono waxaan horay kulan ula yeeshay madaxda adis ababa iyo qaar ka mid ah saaxiibadayada si aan soomaaliya loo dayacin soomaaliya waxay weli tahay danaha beesha caalamka ayuu yidhi yuusuf dhowaan shir ay yeesheen isaga iyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayuu hadalkiisa ku adkeeyey ballanqaadkiisa la shaqaynta shisheeyaha ku sugan dalka isagoo carabka ku adkeeyey in howlgalka loogu yeero osom uu fashil ku jiro islamarkaana marxalad adag oo kala guur ah ku dhow yahay waxaan u baahanahay ballanqaad waxaan u baahanahay ka go'naansho taageerada beesha caalamka ayaan u baahanahay ayuu hadalkiisa sii raaciyey isagoo sii hadlayey dhanka kale madaxa waxa ay ugu yeeraan howlgalka osom ayaa mar sii horaysay sidan oo kale ku baaqay in soomaaliya taageero caalami ah la siiyo beesha caalamkuna mas-uuliyad ka saaran tahay inay ku taageeraan hub rasaas iyo aqoon xirfadeed si loogula dagaalo mujaahidiinta al-shabaab oo waayadii u dambaysay si carcar leh u waday weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha horarka ku ah dadka soomaaliyeed iyo khayraadka ku jira dhulkooda si kastaba dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in taageerada dhaqaale iyo midka ciidan ee dowladaha shisheeye ku deeqeen dowladda federaalka ee soomaaliya ayaan ilaa hadda waxba ku soo kordhin xiisadda dagaal ee ka alowsan mandiqadda ka oo u dhexeeya shabaabul mujaahidiin iyo dowladda federaalka iyagoo xusay in xasan sababta uu turkiga hadda u aadayna tahay gargaar ciidan iyo taakula hub uu ka doonayo dhiggiisa rajab tayib ordogan maadaama ciidankii iyo saanaddii militari ee ay horay u siiyeen shisheeyuhu ku la'deen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab
duufaan saamaysay qoysas badan ayaa ku dhufatay xaafudo ka tirsan magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya cabdinaan xaaji muxseen in ka badan boqol iyo konton qoys oo ka mid ah qoysaska ku dhaqan xaafadda dab la taagay ee magaalada hargeysa ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay duufaan ku dhufatay xaafaddaas tiro dad ah ayaa lasoo warinayaa inay dhaawacyo kasoo gaareen duufaanta halka ay ku burbureen guryo badan waxaana dadka ugu badan ee ay dhibaatadani saamaysay ay yihiin kuwa danyar ah kuwaasoo tilmaamay inuusan jirin maamul usoo gurmaday magacayga wax la yahay fardows caali masiibada nagu dhacday anigu waxaan joogay duufaankii sagal bergii dhacday xeebta ku dhacday xeebtaan ka mid ah dadka xeebta ku dhacday tu la mid ah ayaa nagu dhacday gurigaasaan ku jiray anigu gurigii markuu sidaa u wada dareeyay mas ay wada yaaceen baan war yaaciyaa waxaan ku dhihi duufaankii sagal oo kale u banheelo ilaahay nagu siray oo caruurtii dadkii jiingadihii oo duulaya boqol iyo kontonkaa laga soo qabtay waxaa laga qabtay biriishka qaar laga arkay iyagoo yaalla masiibo aan boqol iyo konton reer ayaa caruur dad waaweyn dad curyaana dad indhala intiiba saamaysay wax dawlad oo aan aragnina ma jirto cid wax ku noqota waa in dakhro weeyaan dhibaato badan kumay noqon wax dakhramay wax nacamtii dhaawac lugaha ka gaadheen wax adigu ma jirto wax u go'ay ma jirto wax u go'ayan baan jirin dadkaas waxay karsadaan ma haystaan waxay huwadaan ma haystaan waxay cunaan wax walba way ka qoysay waa kuwaas iyagoo madhanoo madoobay ka baxeen duufaantaasi halkaa markay ka soo guuxaysay geesta bari roobkuna ka soo socday wuu guuxaay hawada koo haya oo dabayl iyo biyaa ayuuna soo galay markuuna soo galay maradho gudahood markuuna hayeyna wax taaganba dhulku muu lahayn dadkii guryahan gelaayey waxaa laga guray halkaa jaajuurkaa hoostiisaa laga guray carruurtiiyo dumarkii tii gurigaa ku xigta lahayd habeenkii habeenkii ku xigay busho halkaas guri halkaan aanu dhignay weli wax allaaliya wax gacan dawladeed iyo gacan shucubtana wax noo yimi ma hayno ilaahay dee amuurtan u geystay unbay damacsuun yihiin dadku haddana hawl weyn baa ka dhacday ilaa boqol iyo konton qoys meelaha way ku burbureen siday dadku u kala liitaan qaar baa macaamaha soo waayey oo indhahagood ku aragtay marka cid allaale cid noo timi ma jirto ma ahan markii ugu horreysay oo duufaano caynkaan ah ay ku dhuftaan magaalada hargeysa iyadoo bulshada marar badan eedeymo kala duwan usoo jeediyeen maamulka la baxay somalilan inuusan garbistaag u muujinayn marka ay la kulmaan musiibooyinkan oo kale markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaatanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuri alxujuraad oo uu jeediyey sheekh khaalid baadarfi raximahullah taas oo ah xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha waxaana tarjumada duruusta halkan ka soo jeedinaya moxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى نكمل تأملاتنا في سورة الحجرات وفي درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه وتعالى waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadka aan ku samaynaynay suurat alxujuraat darsigan waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال الطبري رحمه الله imaamu dabari raximahullah wuxuu yidhi allah wuxuu ku leeyahay nebigiisa muxamed sala allahu calayhi wasalam waxay reer baadiyaashan kugu madna sheeganayaan maxamedow inay islaameen ee waxaad ku tidhaahdaa ha iigu madna sheeganina islaamnimadiinna alle ayaaba idinku madna sheeganaya inuu idinku hanuuniyey iimaanka oo uu idin waafajiyey inaad alle iyo rasuulkiisa rumayseen waaba haddii ay dhab idinka tahay hadalkiinna ah iimaanka marka allaah ayaaba idinku madna sheeganaya inuu idin waafajiyey hanuunka ee ha igu gallad sheeganina islaamnimadiina ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay alle wuxuu yidhi waxay kugu madna sheeganayaan inay islaameen yacnii waxaa loola jeedaa dadkii acraabta ahaa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu madna sheegtay inay islaameen oo ay isaga raaceen una hiiliyeen marka alle wuxuu leeyahay waxba ha madna sheeganina waxtarka islaamnimada idinka unbaa dheefsanaya ama alle ayayba galladii u sugnaatay oo idin haleeshiiyey iimaanka haddiiba ay dhab idinka tahay sheegashadiinna aayaddan waxay inkiraysaa kuwa ku madna sheegta islaamnimadooda iyo daacada ay siiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam sababtuna waxay tahay waxay ku madna sheeganayaan arrin aanay iyagu gacanta ku haynin oo aanay wax fadli ah ku lahayn oo aan ka ahayn inuu yahay fadliga allah subxaanahu wa tacaala oo waa alle cidda ku waafajisay iimaanka marka marnaba ma habboona in qofka muslimka ah haddii uu alle waafajiyey mid ka mida daacaadka uu alle ugu madna sheegto daacadaas maxaa yeelay isagu waxba ma samayn karin haddii aanu alle waafajin lahayn marka ma wanaagsana qofka muslimka ah haddii uu alle waafajiyo daaco ka mida daacaadka inuu dhaho wallaahi waxaas iyo waxaas ayaan sameeyaa meel hebel ayaan ka dhacay jihaadkan iyo cibaadadan waxaan ku jiraa wakhti dheer iyo wixii la mid ah marka uu saas leeyahay yuu ku madna sheeganayaa ma allihii waafajiyey daacadan maadaama uu allaah yahay cidda addoonka waafajisa daacada waxaa waajib ku ah qofka inuusan u arkin inuu ka sarreeyo walaalihiisa ama uu ka fadli badan yahay haddii aanu alle ahaan lahayn ma awoodi lahayn inuu cibaadadaas sameeyo marka waxaa laga doonayaa inuu isdhuldhigo oo uu alle uga mahadiyo fadligaas wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa dhacay in saxaabiga sacad ibnu abi waqaas radiallaahu canhu uu isku arkay inuu ka fadli badan yahay mu'miniinta markaas buu nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi ma waxaa la idinkugu hilinayaa oo la idinku arsaaqayaa ilaa ducafadiina mooye annisaa'i wuxuu wariyaa siyaado uu leeyahay xadiidka oo ah ma waxaa la idinkugu hilinayaa oo la idinku arsaaqayaa ilaa soonka salaadda iyo ducada kuwiina taagta daran mooye anaguna waxaa habboon haddii uu allaahna waafajiyey cibaadada jihaadka dacwada cilmiga sharciga iyo daaco weliba inaan isku arkin inaan ka fadli badannahay walaalaheenna muslimiinta bal waa inaan isdhuldhignaa oo aan garabka u raaricinaa oo aan ugu yeernaa waxa uu allena waafajiyey sidaas ayaan ku noqonaynaa kuwa ku shukriyey nicmada uu alle u galay almuhallab wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadalka uu ku yidhi sacad wuxuu ahaa mid uu ku dhiiragelinayey tawaaduca iyo in kibirka iyo isqaadqaadka looga fogeeyo quluubta mu'miniinta qofkii marka mujaahid ah ama kaalin ku leh cilmiga iyo dacwada allaah oo waqti ku jiray cibaadaadkaas waa inuu alle uga mahadceliyaa cibaadaadkaas oo aanu cidna ugu madna sheeganin inuu ka soo horreeyey sabqina ku leeyahay daacaadkan waana inuusan saabiqadiisa ka sheegin fadhi weliba isagoo naftiisa dadka baraya una sheegaya shaqooyinka uu hortood qabtay oo uusan ku doodin gara fadligayga isii xaqayga yacnii dadka qaar baa waxay dhahaan anigu waxaas iyo waxaas ayaan soo sameeyey shaqadan waxaa ku jira intaasoo sano ee i garo fadligayga oo isii makaanada aan mudanahay hadallada noocaas ah ma ahan wax wanaagsan qofka wax la mida waxaasi ay ka dhaceen waxaa wanaagsan inuu dib isugu laabto oo uu u cabsado camalkiisa hana ka digtoonaada in daacaadkaas uu ku raadsado keliya inay dadku ka sheekeeyaan wuxuu rabo ay siiyaan oo la ixtiraamo majaalistana lagu hormariyo keliya had iyo goor hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam aan maanka ku hayno si aan u cusboonaysiinno niyadda oo aan alle khaalis uga dhigno acmaasheenna nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka ugu horeeya ee la xukumo maalinta qiyaamaha waxaa ku jira nin shahiiday markaas baa la qirsiinayaa nicmadii uu alle u galay isaguna wuu ka garaabayaa markaas baa la leeyahay maxaad ku soo samaysay nicmadii aan kuu galay markaas buu leeyahay dartaada ayaan allow u soo dagaalamay ilaa aan ka soo shahiido markaas baa lagu leeyahay been ayaad sheegtay waxaad u soo dagaalantay in lagu yidhaahdo hebel waa geesi waana lagu soo yidhi kadib waxaa la amrayaa in naarta lagu tuuro waxaa kaloo la keenayaa nin qur-aanka soo bartay dadkana baray markaas ayaa nicamtii loo galay la qirsiinayaa isaguna wuu ka garaabayaa markaas baa lagu leeyahay oo waayahi maxaad ku samaysay markaas buu leeyahay dartaada ayaan u bartay qur-aanka dadkana u baray markaas baa lagu odhanayaa been ayaad sheegtay waxaad u baratay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim waana lagu soo yidhi kadib waxaa la farayaa in naarta wejiweji loogu tuuro waxaa kaloo la keenayaa nin alle uu u waasiciyey hantida markaas ayaa la qirsiinayaa nicamtii loo galay isaguna wuu ka garaabayaa kadib waxaa la leeyahay maxaad u samaysay wuxuu leeyahay ma jirto waddo aad jeceshahay in wax lagu bixiyo ilaa waan ku bixiyey hantidayda waxaa lagu leeyahay been ayaad sheegtay waxaadna sidaasi u samaysay in lagu yidhaahdo hebel waa deeqsi waana lagu soo yidhi kadibna waxaa la amrayaa in naarta wejiweji loogu tuuro waana lagu tuurayaa walciyaadu bilaah acmaashan uu xadiidku sheegay waa acmaal waaweyn oo islaamka makaano ku leh iimaanka kadib marka waxaa soo geli kara istustus iyo in nafta oo jeclaata in la sheegsheego markaas waxay noqonayaan waxaan raad lahayn oo aan qofka laga abaalmarinaynin qiyaamaha abi muusa radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi nin ayaa u yimid rasuulka sala allaahu calayhi wasalam markaas buu ku yidhi nin wuxuu u dagaalamayaa khaniimo ninna wuxuu u dagaalamayaa in la sheego ninna wuxuu u dagaalamayaa in kaalintiisa la arko eeyaa intaas ah dagaal alle dartii ah nebiga sala allaahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii u dagaalama in kelimada alle ay kor noqoto kaas ayaa ah mid allah dartii u dagaalamaya qof baa wuxuu dhihi karaa anigu waxaan jeclahay in la ii sheegsheego laakiin waxaan doonayaa in kelimada alle ay kor noqoto maya sidaasi maahan marka hore waa lama huraan in niyadaada ay ahaato in kelimada alle ay kor noqoto oo uusan hadafkaagu ahayn in lagu sheegsheego ama in makaanadaada la arko ama inaad khaniimo soo hesho marka haddiiba aad doonayso in kelimada alle ay kor noqoto waxaad tahay qof alle dartii u dagaalamaya niyadaaduna waa qaalis camalkaagana waxaa la rajaynayaa in la aqbalo waxaan aragnay qaar ka mida walaalaha iyo mashaayiikhda oo kaalin dheer ku leh jihaadka cilmiga iyo dacwada haddana aan la garanaynin keliya waxaa lagu ogaanayaa in walaal horay u garan jiray uu noo sheego waxaad arkaysaa qofkaas oo majliska u fadhiisanaya sida walaal shalay yimid jihaadka oo kale waxayna taasi ka mid tahay tawaaduciisa nebiga sala allahu calayhi wasalam marka uu majlis yimaado wuxuu fadhiisan jiray halka ka bannaan majliska mana jecleen inuu qof fadhiga uga kaco wuuna necbaa arrinkaas sidoo kale rasuulku wuu necbaa in isagoo goobjoog ah la ammaano wuu mudnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la ammaano isaga ayaa sabab u ah hanuunka dadka saasoo ay tahayna wuu necbaa in isaga la buunbuuniyo sidaas ayuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ragga aan ka sheekeynaynana waa rag aan la garanaynin in qof uu sheego mooye ama hadal sheeko ku timid oo faa'iido leh uu walaal ku sheego ama ay timaado munaasabad qusaysa maalin uu isagu xaadir ahaa markaas oo lagu qasbo inay hadlaan sidaasoo ay tahay waxaan wejiyadooda ka aragnaa inay necab yihiin inay dadka ka soo dhex muuqdaan oo lagu talax tago ixtiraamkooda iyo maamuuskooda oo waxay jecel yihiin inay la mid ahaadaan dadka kale saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qof iyaga ka mid ah la ammaano isagoo goobjoog ah wuu diidi jiray arrinkaas wuxuuna dhihi jiray anigu waxaan ahay uun qof ka mid ah rijaasha muslimiinta taas cagsigeeda ayaan aragnay wakhtigan qof ayaad arkaysaa oo jihaadka ama dacwada ku jira sannad ama laba sano markaas buu fadhiyada ka leeyahay waxaasaan samaynayaa sidaasaan yeelnay iyo wixii la mid ah wuxuu doonayaa keliya in dadku uu isbaro haddii maalin maalmaha ka mid ah aan la siinin wuxuu doonayey wuxuu ku doodayaa annaga ayaa sidaas ahayn iyo annaga ayaa sidaas samaynay maya waxaasi maahan wax habboon waxaaba la doonayaa in qofku qariyo acmaashii iyo howlihii uu soo qabtay haddii ay dhacdo inuu muujiyana waa in ujeedka uu ka leeyahay ay noqoto in kelimadda alle ay kor noqoto dacwaduna ay ku dhex faafto bulshooyinka muslimka ah allaah waxaan weydiisanaynaa inuu niyaddeenna khaalis ka dhigo oo uu nagu daro dadka ehelka alle ah oo aan jecleen in la sheegsheego la buunbuuniyo caanna ay noqdaan aadna loo qadariyo waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuu acmaasheenna khaalis ka dhigo oo uu nagu anfaco waxaan baranay nana waafajiyo inaan ku camalfalno isaga ayaa arrinkaas awoodee halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa ta'amulaadkii aan ku samaynaynay suuradaha annuur iyo alxujuraat waxaan alla weydiisanaynaa inuu nagu anfaco waxaan sheegnay
إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد انتهينا من تأملاتنا في سورتي النور والحجرات نسأل الله أن ينفع بما قلنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
warkaan dhegaystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada ammaanka ee suuriya ayaa gacanta kusoo dhigay unugyo ka tirsan ururka xisbullah wasaaradda arrimaha gudaha ee suuriya ayaa sheegtay shalay oo khamiis ahayd in laamaha amnigu baadiyaha dimashik ka sameeyeen olole lagu bartilmaameedsanayo unugyo xiriirla leh kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dalka lubnaan wasaaradda oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaa ku dartay in unugyadan ay qorsheynayeen faaldembi maamul oo ay ka fuliyaan deegaanada sayada iyo saynab oo dhaca baadiyaha magaalada dimashik waxaana laamaha ammaanka ay u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan qaar ka mid a xubnahaas sawiro ay daabacday wakaaladda wararka ee suuriya ayaa muujinaya xubno ka tirsan nabad sugidda guud oo xiraya saddex qof oo qayb ka ah falalka amniga lidka ku ah oo ka dhacay deegaanada sayada iyo saynab toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee suuriya ayaa dhowr olole ka fuliyey dimashik iyo baadiyaha magaaladaas iyadoo lagu bartilmaameedsanayo canaasira la xidhiirinayo taliskii hore kuwaasoo qaarkood ay ku lug lahaayeen dilaal loo geystay dad rayda siday sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan suuriya ciidamada ammaanka ee suuriya ayaa gacanta kusoo dhigay unugyo ka tirsan ururka xisbullah warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waynageynta